falastiin aad iyo aad baad umahadsan tahay waa su-aal muhiima in badan mediaha wareegeysay diblomatic sercaliskana lagaga hadlo oo maaragtay lagaga hadlo lasoo dhacdo xiriirka dowladda puntland iyo dowladda federaalka soo jireen haddaad haddaad dib u raacdo markii la doortay madaxweyne xasan sheekh markii la doortay in yar kadib puntland buu yimi waad garanaysaa wuxuu joogay toddobaad ku dhow buu yimi isagoon kelmadi ka soo bixin buu diyaarad raacay kelmad xitaa bresen conference aan madaxweynaha la qabanin waxba ka soo bixin markuu muqdisho tegeyna aan waxba ka soo bixin waad garanaysaa sidoo kale xilligii dib loo doortay madaxweyne deni in caalamisaarkiisii martiqaad loo fidiyey jadwalka ugu yaraan laba jeer keligii loo bedelay maalintii uu dhammaanayay subxii la bilaabayeyna almost uu yimi duhurkii oo kale yimi iyo dignitarskii wafuudii fadhiyo uu duhurkii yimi madaxweynuhu markii uu stageka fuulay uu u mahad celiyey martidii keliya uu ka hadlay oo keliya u mahad celiyey kii uu ka raaligeliyey haddii wax barticoolkooda aan u qalmin ay la kulmeen deedna gobol soomaaliyeed uu fidiyey yidhi soomaaliya halkan aanu ku cabsumaynaa madaxweynaha federaalkana waanu ku ixtiraamaynaa inuu gogoshaa isagu maratay hogaamiyo madaxweynuhu inaanu stageka markuu fuulay arrintaa ka hadlin oo su-aashii aanu ka jawaabin in habeenkii cashada gacan maroojin badan oo siyaasiyiin ay isku dayeen federaalka iyo puntlandba ah in la yidhi war gogosha aqbal gogosha aqbal madaxweynow inuu yidhi waa aqbalo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ka tegay yidhi ajendaha laysla diyaariyo markuu dhoofo xamar tegeyna uu yidhi soo dhoof dusada jire in badan oo ka dambeysay madaxweynaha dowladda puntland gogol buu dhigay si babliga uu yidhi garnaqsi baan rabnaa golof soomaaliyeed oo furan oo aan qol madow ahayn baan ku garnaqsanaynaa haddii aanu khaldannahay reer puntland hanala qabto haddii nalaga khaldanaya nima yaho nanoo garaabo waa public badan oo conference soomaaliya madaxweynuhu ka jeediyey garanaysaa doorashadii inay naga nala dagaalameen oo ay nagu fureen jabhado magaalada caasimada ka howlgala iyo magaalada boosaaso intaba halhalgeliyey muxuu ahaayey soo jireen bay arrintaasi ahayd hadeerna waxay qaadan la'yihiin guulaha puntland ay ka gaadhay inay ka adkaatay daacish waxay ka xun yihiin guulaha iyagoo maalin walba al-shabaab koonfurta magaalooyinka qabsan oo ciidamadii qaranka xasuuqayso laakiin wasiir waxna wasiir waxna waa khilaaf siyaasiya waxna waa culays iyo dhibaato adduunkao dhan u wada yaala la dagaalanka isis iyo al-shabaabba waxay ka mid yihiin waxyaabaha soomaaliya iska daayay wadamada deriska iyo caalamkaba dhibaatada ku keenaya marka inkastoo khilaaf uu jira haddana soo maaha meelaha la wadaago oo dhibaatooyinka oo culayska ah in la iska kaashado
fine waa fahasan tahay falastiin waa run soomaalida waxay tidhaahaa meel hoo u baahan hadal wax kama taro saraakiil soomaaliyeed oo reer puntland askar soomaaliyeed oo reer puntland ayaa waxay u dhimanaysaa geed africa oo dhan inay ka difaacdo argagixiso caalamiya oo dunida kasoo duushay beesha caalamka oo maraykanku ugu xoog badan yahay oo imaraadkomdiin oo ka mid tahay baa ka caawin puntland dagaalka inay kaga guulaysato argagixisada oo ay dadkii dhaawacmay qaada socitaalka baynaysa logistica iyo informationka maratay istikhbaaraadka ama maratay basaasida ka caawinaysa dowladda federaalka waxay kaga soo urtay inay tidhaahdo waa nala ogeysiiyey in la duqayn doono isis in la duqaynayo waxay ahayd madaxweynuhu markuu hadlayo waad maqlaysa madaxweynaha dhowr maalmood ka hor inuu buuraha la sheeg sheego ma ahayn madaxweyne ilaah buuraha la sheeg sheego dagaal caalamiya ka dhacay guulaa laga gaadhay saddex boqol oo kilomitr in ka badan baa la baaciyo dhulabaa laga saaray argagixisadii maanta afartan kilomitr wax ka yar baa gacantooda ku hadhay oo la rajaynayo wiig iyo wax lamida in lagaga saaro waxay ahayd inuu bogaadiyo inuu xitaa kelmad fiican oo ixtiraam leh kaga hadlo inuu ku jeeslaakiin waxay leeyihiin waxay leeyihiin waa u waa la hadalnay waxaana u sheegnay inaan garab taag aan diyaar u nahay inaan caawino inaan diyaar u nahay laakiin albaabadiiyo puntland naga xiratay aan usoo noqdo backgroundka waxaan kuu siinayaa inaan usoo noqdo su-aasha dadka soomaaliyeed ay fahmaan moogtay meesha sartu ka qurantay meel ho u baahan hadal wax kama taro falastiini waxaa laga rabay madaxweynuhu markuu hadlayo ra-iisul wasaaruhu markuu hadlayo waa arkan golayaal ra-isul wasaaruhu ka hadlaya waxaan markaa ku caddaynayaa puntland dowladda ma idiin soo jeedis ma idiin soo jeediso inay idin kaalmayso dowladda ma jirtaa inay waxaa laga rabaa wasiirku inuu yidhaahdo waxa iyo waxaasaanu puntland ku taakulaynayna inay dagaalka aanu kaga qayb gelinay wuu sheegay wasiirku wuxuu yidhi saanadaan u ballan qaadnay hubaan u ballan qaadnay dhaawaca inaan soo qaadno daweyneaan u ballan qaadnay intiba waa naga diideen falastiin arrintaasi waxba kama jiraan soomaalida waxay tiraa meel ho u baahada wax kama taro waxaa rabay inuu yidhahdo intaasoo saanadaanu sidnaa intaasoo caafimaadaanu ogol lahayn maarata inaanu geyno intaasoo wax noocaasanu geynaynaa lacagtaanu ka xayiranay oo mashaariicdu aanu u diidnay oo muhiimka caafimaadka u ahayd oo muhiimka waxbarashada u ahayd oo muhiimka hooyada iyo dhaallaanka u ahayd baanu fasa oo waddooyinka muhiimka u ahayd baanu fasaxaynaa si ay wax uga tarto muxuu ahaa adeega dawliga ay wax uga tarto iyo horumarka dalka puntland ma aqbalaysaan haddii dawladdu ay kaalmo idiin fidiso aan hadal ahayn baanu anagu unahay annagu diyaar baanu unahay madaxweynaha iyagu marar badan buu public u sheegay wiigi dhowid buu boosaarso si publica uga sheego madaxweyne wuxuu yidhi ciddii markuu madaxweynuhu ciidamada tababarka u xidhayey maaragtay b m b f ta oo tababarka usoo xidhaaday oo garoonka diyaaraha loogu qabanayey public bay ahayd waad heli kartaa hadda hadda google garayso khudbadii madaxweynaha wuxuu yidhi diyaar baanu unahay ciddii rabta dagaalkan inay gacan ka geysato falastiin arrinta waxay kusoo ururaysaa madaxda dowladda federaalku waxay qaadan la'yihiin puntland oo keligeeda askarteed iyo dowladdeeda iyo shacabkooda isku duuma baaguula ka keenay isis oo ka adkaaday intaasay qaadan la'yihiin waxay rabaan inay lugooyaan waxay rabaan taageerada iyo niyad wanaagga dadka soomaaliyeed ee publica dibad iyo guduhu ay muujiyeen oo yidhahdeen puntland waa ku garab taagannahay inay ka adkaatay argixiso arrintaasay rabaan inay leexiyaan oo ka dhigaan khilaaf siyaasi hore u jira inay ku daba xidhaan arrintaasi iskuma xidhna arrintaasi waa geeri iyo nolol bay maraysaa askar soomaaliyeed baa u dhimaysa argagixisa inay dalka soomaaliyeed ka difaacdo dowladda federaalku hadday diyaar tahay oo keenayso wixii ay kaga qayb gelayso dagaalka oo aan ahayn arrin la siyaasadeeyey iyo misleading ama maarata in la leexiyo ra-iul caamka la wareeriyo haddaanay ka ahayn waanu soo dhoweynaynaa waana ka aqbalaynaa iyagaa laga rabaabu sheegay saciid cabdiadeni uu yidhi war waa iman kartaan puntland albaabadu waa furan yihiin fagaarana ula hadla toos nooga aa rabtaan waa diyaar baan anagu nahay wixiina lagu eedayna inaanu qaadano haddaanu qalad yeelano haddii nalaga gardiya naloo garaabo marka ma rabno ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii iyo wasiiradii inay maalba fagaarahaysa soo taagan puntland baana diiday hadda maxaa lagu diiday waxaa laydinka arko bal horto waxaasaanu tidnaa dhaha aada umaadsanta wasiir